dadka jaadka keenaa inta fakeraan oo ummadooda u damqadaan dalka ay ka keenayaan heshiis ganacsi inay la galaan oo yidhaahdaan waxyaga wax naga qaata caleen baanu idinka qaadanaynaye oo waxyaabaha aan hayno iyo khayraadka annagu aan hayno wax nagu qaata oo lagu kala bedesho waxqabad hal geed oo mirimira ah ama xarun ama qol shirareed oo la yidhaahdo puntland baa dhistay oo aan carabka ku dhufto oo aan ku magacaabana ma jirto laakiin haddee xaafisyadii waa jiraan waa la joogaa waa farfadhiyaan danahooda iyo hawlahooda wax bulshadii soo gaadha oo muuqda waa jiraan waa la joogaa waa farfadhiyaan danahooda iyo hawlahooda wax bulshadii soo gaadha oo muuqda oo horumara ma hayno hadda kuma tilmaami karaan SBS Radio, the many voices of one Australia, broadcasting in Somali.
halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga shir ayaa wuxuu ka socday magaalada la yidhaahdo gaalkacyo iyadoo ay kaga wada hadlayeen odayaal duqey waxgarad iyo aqoon-yahan intaba wariyaha iyaga nuux muuse barjeeb ayaa waxa uu waraystay oday ka mida odayaasha magaaladaas shirku uga socday axmed jaamac qalyare ayuu weydiiyey marka u horeysa waa qeybtii labaade isaga aragti walaalow puntland haddee haddaan ku idhaahdo waxba ma ay qabanina ma raba inaan dembaabo wax aan tilmaamo oo hadda kuu sheego waxaasay qabatay aan ku idhaahdana oo aan carabka ku dhuftana ma garanayo sababta waxaa weeye xagga nabadgelyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada baa dhibaha dhacaa ay u yimaadaan oo wax naga xigsada waaweynaa gaadiidka la kala dhaco shilka iyo dhimashada dhacda wax allaala wixii culaysa oo amni daraa oo yimaada odayaashii iyo shacabkiibay soo beegaan wax naga xigsada waanu weynay sidaasay dhib noo dul saaran tahay waana waxyaabihii maamulku aan rabnay inuu naga xigsado kow tan kale waxqabad hal geed oo mirimira ah ama xarun ama qol shirareed oo aan la yidhaahdo puntland baa dhistay oo aan carabka ku dhufto oo aan ku magacaabana ma jirto laakiin haddee xaafisyadii waa jiraan waa la joogaa waa waa shaqeey waa farfadhiyaan danahooda iyo hawlahooda wax bulshadii soo gaadha oo muuqda oo horumara oo aan idhaahno waxbarashadii baa laga kaabay caafimaadkii baa laga kaabay waxa laga laga kaa biyihii biyogelintii baa laga kaa oo maamul ahaan aan leenahay waxaasay qabteen oo korontadii iyo magaciisii bulshadii waxaasaa laga maaragtay waxtar ah oo dhinaca dawladda ka yimid ma ma hayno hadda kuma tilmaami karaan kulanka waxaa kaloo looga hadlay midnimo gobolka guud ahaanba ee lagu doonayo qabaa'illo fara badan ayaa gobolka degan qaabkaasi sidee ku suura geli kartaa inaad ku guulaysataan in qabaa'iladii aada isku keentaan oo markaasi si wada jir ah aada u wada duushaan walaalo gobolkan mudug wuxuu ahaa gobolkii ugu horeeyey oo dagaaladii sokeeye markay dhaceen gobolka mudug dadkii u dhashay dadkii fakeray oo ugu horreeyey bay ahaayeen inayna kala maarmin inay wiil iyo walaalki yihiin inay wiil nin iyo abtigi yihiin inay sodog iyo seedi yihiin in dad aan kala maarmin kala maqnaan karin ay yihiin dadkii fakeray oo isugu tegey oo saddex iyo sagaashankii dadkii diriray gacmaha inta isqabsaday isugu yimid oo wada degay si haddana ku wada degan sidaas weeye waxay kale oo aan ku fakeraynaa markii annagu aan sidaa gobolka iyaga u wada degnay nabadna hadda loogu wada nool yahay wax xad ah iyo wax xuduud ah oo kala dhex yaalaana ayna jirinin waxaan ku fakeraynaa hadda bulshada soomaaliyeed oo kale iyo gobollada kale inaanu gaarsiino baa gobolka mudug haddaan nahay ku fakeraynaa waxaana dhaqan ahaan aan leenahay mudug waxaa la yidhaahdaa waa meel dhib badan baa inta badan lagu tilmaamaa haddana waxaan annagu ku xisaabtamaynaa meesh ha dhib badnaatee haddana mee meelaha ugu khayrka badan dalka soomaaliya inay tahayoo wax kasta oo wanaagsan hadday wax xunu ka dhacaan wax kasta oo wanaagsanna bilow bay u noqotaa aad baana waxaan u rajaynaynaa inaanu ku guulaysana aynu noo suurta gasho waana ka wada shaqaynaa nabadda qabaa'ilada wada degan oo dhan miis bay isugu yimaadaan nabadgelyada guud bay ka tashadaan mid soomaali sidii soomaaliya nabad waarta ay u heli lahayd bay ka wada tashaan saasayna ku taamayaan arrimaha kale aad ka hadlayseen waxaa ka mid ahaa sicir bararka oo saameyn weyn magaalada gaalkacyo iminka ku haya marka qaab ceenkee ah ayaad isleedihiin sicir bararka guud ahaan gobolka saameynta ku yeeshay waa lagu yarayn karaa
anigu taas waxaan u malayn karaa horta dhibaatooyin dhowr ah oo kulmay oo isbiirsaday wey baa sixir bararkan keenay waxaa ka mid ahaa warshadihii la samaystay oo lacagta samaynayey baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa oo qayb ka ah bahalkan jaadka la yidhaahdo oo kenya ka yimaada waxaa kaloo ka mid ah ganacsatada laftigeedii oo ganacsigii dadkii oo lacagahoodii inta badan akoomo dibaddaa ku wada shubtay oo dad yar wax yar ay dadka maaragtay dhuunta ku qabtaan ku talagalay inay keenaan waxaan marka looga bixi karaa baan leeyahay anigu qolyihii warshadaha samaystay oo lacagaha samaystay haddii damqasho soomaalinimo ama damac siyaasadeed ay leeyihiin akoomada dibadda lacagaha dadka geystay ha soo celiyeen oo dalka ha ku soo celiyeen si sixir bararku u dhaco ganacsatadu hadday damqasho soomaaliyeed ku jirto damac ganacsi mustaqbilka waxay ka heleen dadkooda bay wax ka helaan oo ka faa'iidaan hadday sidaa kusii socdaanna dadku waa baaba'aya kana mana helayaan faa'iidooyinkii ay ka faa'iidaysan lahaayeen ayana akoomada dibadda lacagaha oo dollarka ay ku shubteen dalka ha ku soo celiyeenoo raashin isjabiye iyo mucaashada ay lacagaha waxa ay xayireen oo akoomada dibadda lagu shubtay dalka ha lagu soo celiyaan odhan lahaa xagga jaadka waxaan odhan lahaa adduunka kenya waa dowlad aan darisnahay saaxiibna nahay waddankeenna dhaqaalaha waxbaa ka baxa can baan leenahay liin baan leenahay malay baan leenahay xoolaan leenahay babay baan leenahay wax badan oo waddankeenna khayraada oo ka baxa baa jira adduunkana caalamkana ganacsiga waxbaa la isdhaafsadaa in jaad inta lanaloo keeno dadka jaadka ka shaqeeya inay doolarka nagu gaarsiiyaan halkaa wax la qaadan karana maahan dalkoodii iyo dadkoodiina way burburiyeen taa waxaan odhan lahaa laba mid in la helo weeye xalku in jaadka nalaka joojiyo dhib buu nagu hayaaye nalaka joojiyo waa qodob dadka jaadka keenaa inta fakeraan oo ummadooda u damqadaan dalka ay ka keenayaan heshiis ganacsi inay la galaan oo yidhaahdaan wax ayaga wax naga qaata caleen baanu idinka qaadanaynaye wax kanacfiroon baanu haynaaye wax naga qaata oo waxyaabaha aan hayno iyo khayraadka anagu aan hayno wax nagu qaata oo lagu kala bedesho taasna xalka sidaasaan u arkaa
kaasu wuxuu ahaa axmed jaamac qalyare oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo kana mid ahaa dadkii iyagu shirkii ka dhacay asbuuciina soo dhaafay magaalada gaalkacyo isugu yimi